iyadoo ay weli taagan tahay xiisadda wadhaxaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayay xiisadda ka dhex aloonsan xasan sheekh iyo axmed madoobe wararka ka imaanaya degmada baled xaawe ee gobolka gedo ayaa ku waramaya in magaaladaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal u dhexaysa ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland ciidamada ayaa lasoo warinaya inay kala xirteen magaalada taasoo sababtay in cabsi lasoo dariiso dadka ku dhaqan magaalada baleda xaawe ee gobolka gedo labadan ciidan oo kala taabacsan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland kuna wada sugan magaalada baleda xaawe ee qarka u saaran inay isku dhacaan iyadoona magaalada laga dareemayo saasaan colaadeed dowladda federaalk oo halkaasi ciidamo geysay kol sii horreysay ayaa doonaysa inay codheys saarto axmed madoobe u aqoonsan tahay ninse sharci darraha ku fadhiya kursiga yaalla magaalada kismaayo islamarkaana u jartay waaran lagu soo qabanayo si kastaba hatee khilaaf masaalix kala duwan ku saabsan ayaa ka dhex jira dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxaan xiisadooda gadaal ka taagan kenya iyo turkiga iyadoona haatan ay soo karaar qaadanayso xiisada u dhexaysa labada dhinac